بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله casharka lix iyo tobnaad oo ka mid ah eh, casharadii inoo socday oo baxtigii sideedaad oo aynu kaga hadlaynay ihdaau thawaabi qira'ati alqur'aani lilmowta waxaanu kaga hadlaynaa qiyaas ay deliishadeen waxaynu ugu dhex jirnay masaladii ayaynu kala tarjiixinay ahayd eh, ma- qof ajnabi ah ma hadiyeyn karaa qur-aan intuu akhriyo ma u hadiyeyn karaa qof ajnabi ka ah oo aan duriyadii ma aha waxa qur-aan ka akhriyay waa qof kale qof kale marka ma u hadiyeyn karaa meydkii taana waxaa inoo caddaatay qowlka raajixa inuu yahay qowlka imaamu shaafici oo odhanaya laa yasilu thawaabuha ila almayit Eh, ilaa idaa kaana min alwalad macnaha duriyadda haddaysan ahayn oo duriyaddii qur-aanka akhriyin ma gaarayo idan aqwaashiina ugu dambeeyey waynu ku rajaxnay qowlkaas sida qowlkii ima- eh, sheekh alalbani waxa weeye qowlkii shawkani rashiid rida ayaynu soo qaadanay qaar baa marka waxay ku tageen masale yar halkan waa mas'ala macnaha hal yuqaasu waxa weeye eh, hal yuqaasu alwalad min gayri alwalad macnaha qofkan haddii la yiri ilmihii la dhalay wixii uu sameeyo waa laga aqbalayaa oo waa loo hadiyeyn karaa idan dadkii kale ma looga qiyaasan karaa oo qiyaas ma geli karaa meesha fadahaba bacduhum qaarkood baa waxay ku tageen oo yidhahdeen waa bannaan tahay ihdaau thawaab qiraa'ati alqur'aani ila almowta oo maxaa u deliishadeen qiyaasan waxaan u qiyaasanaynaa mar haddaad dhahdeen ee durriyaddii inay akhriyaan waa bannaan tahay oo ay u hadiyeeyaan waalidkood qiyaasan annaguna waa ka qiyaas qaadanaynaayo waxaan leenahay qofkii ajnabiga ahaana hadduu akhriyey oo u hadiyeeyey qof eh, eh, ajnabi ka ah waa gaaraysaa sababtu waa isku mid ay yidhaahdeen waana arki doonaa eh, madlabka dambe baynu aada uga hadli doonaa halkan marka waxaanu leenahay qiyaaskaasi waa qiyaas baatila awalan marka ugu horeysa dhowr qodob baan ku ridiyeynaa qodobka ugu horeeya wuxuu yahay alqiyaas laa yadkhulu fi lcibaadaat waxyaalaha cibaadaadka qiyaas ma galo sideedaba cibaadaadka waa tawqiifi cibaadaadka iyo caqiidadu waa tawqiifi qiyaas looma deliishado culammadu saasay qarireen culamaa usuul qiyaaska waxaa loo deliishadaa waa furuucda iyo waxyaalaha fiqiga ah ayaa loo deliishadaa sababtoo asalkiisa wuxuu yahay qiyaaska marka la tacriifinayo waa ilxaaqu farcin biaslin licilatin jaamicatin baynahuma waxa weeye shay asal ah oo diinta islaamka daliil ku leh ayaa waxaa looga qiyaas qaadanayaa shay cusub oo aan daliil loo hayn cilad ka dhaxaysa markaasaa xukum la wada siinaya arrintaasi marka xagga fiqiga ayay ku shaqo leedahay iyo alxalaal walxaraam ee cibaadaadka ilaahay loogu dhowaanayo oo tacabudka iyo waxyaalaha caqaa'idka ma gasho saasay culimmadu qarareen midda labaad waxaan leenahay qiyaaskan in looga qiyaas qaato durriyaddii nebigu u idmay inay waalidkood wanaag u sameeyaan oo dhintay in qof ajnabiga looga qiyaas qaataa waxay ka hor imaanaysaa cumuumu ladilla adiladiiba ka hor imaanaysaa waayo ilaahay waxau yidhi waan laysa linsaan ilaa maa sacaa qofku waxa weeye wax kale male ilaa wuxuu shaqaystay mooye lahaa kas- lahaa maa kasabat wa calayha maktasabat kullu nafsin bimaa kasabat rahiina qof walba wuxuu shaqaystuu leeyahay walaa taziru waasiratun wisra ukhra idan marka cumuumaadkaasay ka hor imaanaysaa sidaa daraaddeed marka qiyaaskii baadil buu noqonaya qodobka saddexaad oo lagu radinaya waxa uu yahay oo waxa weeye kutusaya waa qiyaasun maca alfaariq ay yidhahdaan haddii mar labada shay aynan cilla ka dhaxaynin waxaa la yidhahdaa waa qiyaasun maca alfaariq marka cilada ka dhaxaysa maxay tahay ee inaan aniga maanta aabbahay oo dhintay aan wanaag u sameeyo oan u hadiyeeyo iyo qof ajnabi iga ah inaan u hadiyeeyo cilada ka dhaxaysa maxay tahay shaqayskuma leh waayo qofkaani eh, iyo waalidkay waa kala labo shaqana iskuma leh waxaanuna soo marnay waa ilmuhu inuu yahay min sacyi abiihi oo waalidka kasabkiisi inaynu nahay waman tazakaa fa inamaa yatasakaa linafsi marka waalidku taskiye iyo wanaag wuxuu ku helayaa waxa weeye ilmihiisii wanaagga ay sameeyaan waa anfacayaa laakiin qofkan ajnabiga ah hate looma hayo midda saddexaad oo aan ugu dambaysiinayna waxay tahay qodobka afraad oo aan ku radiyeyno waxay yidhahdeen culummadu ee ihdaau thawaabi qiraa'ati alqur'aani ila almowta waa cibaada khayr baana loo doonayaa waxay yidhaahdeen low kaana khayran la facalahu salafu saalix haddii khayr ku jiro oo ay arrintaasi saxiix tahay oo ay sugan tahay la facalahu salafu saalix salafu saalixii saxaabadii iyo a'imadii iyo taabiciintii ayaa samayn lahaa mana ayna samayn oo lagama soo naqlin haddaan mar marka la soo naqlin oo aan la soo guurin oo salafu saalix laga keenin a'imadiina inkireen oo imaam shaafici ugu horeeyo idan laa khayra fiiha weeye khayr male marka waa bidca ayay noqonaysaa wax khayrana male waxa uu yidhahdaa sheekh islaam ibnu taymiya raximah allahu tacaala walam yakun isalafu saalix salafu saalix ma ay ahayn idaa qara'u lqur'aan ow sadaqa yahduuna ila alamwaat ma ay ahayn buu yidhi kuwa samayn jirayna ma ahayn mana ay aqoon salaf saalix ay saxaabadii iyo taabiciintii iyo a'imadii quruun mufadala ma aqoonin idan marka waxaan leenahay low kaana khayran la sabaquuna ilayhi hadday khayr ku jiro iyagaa nooga hormari lahaa sidaa daraaddeed wax bannaan ma aha khulaasatlqowl waxaan kusoo gebagabaynayaa masaladaas ah qof ajnabiga qof qur-aan ma u akhrin karaa oo ma u hadiyeyn karaa qof ajnabi ka ah oona ahayn duriyadiisii masaladaasi sawaabteedu waa maya sawaabtu waa sida imaamu shaafici ku tegey oo waxa weeye aanu aada u tafsiilinay intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa kabacdina waxaan sii wadaynaa masaa'ilka kale oo kusii xiran oo la sii xiriira walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin